kow iyo tobankii ogost sanadkii labada kun iyo toddobadii subax aroor ah oo saacaddu ku beegan tahay toddobadii iyo qadar shan iyo toban daqiiqo ah masaafada u dhaxaysa ifka xarane iyo xarunta shirkadda warbaahinta hoon afriig oo ku taalay jidka warshadaha lagu dilay weriye mahad axmed cilmi oo ka mid ahaa saxafiyiintii ka howlgeli jirtay idaacadda hoon afriig sidoo kalena ahaa agaasimaha idaacaddii capital voice oo ku lamaansanayd hoon afriig weriye mahad axmed cilmi ayaa lagu aasay qabuuraha barakaad ee degmada yaakshiid waxaana markii aaskiisa laga soo laabtay daqiiqada yeer kadib qarax u geeriyooday cali iimaan sharmaake oo ka mid ahaa milkiilayaashii idaacadda hoon afriig taasoo mar kale sii laba jibaartay naxdintii iyo qalbi fuqii subaxaasi haleelay guud ahaan bahda warbaahinta falkaasi naxdintale kadib ayay idaacadda hoon afriig u soo guurtay suuqa bakaaraha oo ay ku urursanaayeen xarumo kale oo idaacadeed hase ahaatee u soo rarista idaacadda hoon afriig suuqa bakaaraha kama baajin wariyayaasha beegsigii lagu hayay waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadda hoon afriig saciid tahliil axmed waxaana weriyayaasha markii la dilayay la socday ka mid ahaa cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo xilligaasi ka tirsanaa idaacadda shabeelle iminkana ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta allah u naxariistee mid ka mid a kuwa ugu xusuusta badan waa saciid tahliil axmed agaasimihii hoon afriig oo annagoo wada soconna la dilay hal mitir ayaa noo dhexaysay waa iga horreeyey saciid aniguna waa daba socday xabaddana dhabarkayga ayaa laga soo riday xusuusteydu waxay ahayd saciid hadalkii ugu dambeeyey intii uusan dhiman ee uuna yidhi aniga iyo mukhtaar maxamed hiraabe oo isna maalmo kadib la dilay allah un wada naxariista wuxuu ahaa maanta xaaladdu caadi ma ah intaa markuu yidhina waa waxyar buu naga saan hormaray xabaddu markay ku dhacdayna wuxuu ugu horreeyo arkay inuu dhulka kusii dhacay ayay ahayd markuu dhulka ku dhacay wax yar ayaan dhinac u orday kadibna dib baan usoo eegay waxaan arkay labo nin oo al-shabaab ka tirsan oo si daran duuri ah xabad maaragta ugu wada maalintaasna waxay ahayd maalin al-shabaab iyagoo ay noo yeereen iyagoo ay naczuumeen iyagoo ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka muxuu ahaa dabcan say noo sheegeen inay inay fariimo la socodsiiyaan laakiin anagu aan markii dambe fahamnay inay ahayd inay rabeen inay siciid dilaan inta kalena ay maaragta ku quusiyaan wixii intaasi ka dambeeyey dilka wariyayaasha ayaa noqday kuwo joogto ah waxaana dilalkii murugada lahaa ee wakhtigaasi dhacay ka mid ahaa falkii lagu dilay bashiir nuur geedi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta idaacadda shabeelle oo ka mid ah idaacadaha laga dilay wariyayaasha ugu badan maxamed axmed jimcaale waa agaasime ku-xigeenka idaacadda shabeelle haddii aan ku dulmaro wariyaashaasi iyo mas-uuliyiintaasi ee aan ku weynay waxaa ka mid ah kusimihii guddoomiyaha shabeelle ee bashiir nuur geedi oo la dilay octoobar sagaaliyo tobankeedii sanadkii laba kun iyo toddobadii kooxo hubaysan ayaa xilli fiidkii ah waxay ku dileen xaafadda xamar jadiid oo uu deganaa ee magaalada muqdisho ee kana tirsan degmada wardhigley ee gobolka banaadir kowdii janaayo laba kun iyo sagaalkii waxaa la dilay weriye xasan nayo xasan oo ahaa wakiil wareedkii idaacadda shabeelle ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi afgooye labayo labaatankii mey laba kun iyo sagaalkii waxaa la dilay cabdirasaaq maxamed warsame gaadaco oo ka tirsanaa wariyaasha shabeelle waxaa lagu dilay xaafadda xamar bile ee degmada wardhigley xilli uu shaqada kusoo jeeday toddobadii juun laba kun iyo sagaalkii agaasimihii idaacadda iyo tv-ga shabeelle mukhtaar maxamed hiraabe ayaa debley hubaysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee bakaaraha isla maalintaas waxay si bareera u dhaawaceen axmed cumar xaashi axmed taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda shabeelle idaacadda shabeelle ayaa xaalad ammaan darri iyo dilalka oo sii kordhay awgeed waxa ay habeen madow ka soo guurtay suuqa bakaaraha iyadoo gabbaad ka dhigatay dhismo ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho balse maxaa dhacay waa kan mar kale maxamed axmed jimcaale oo sheegaya inay sii kordheen dilka weriyayaasha soo guuritaankoodii kadib janaayo siddeed iyo labaatankeedii laba kun labayo toban rag hubaysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda shabeelle xasan cusmaan cabdi xasan fantaasig kaas oo lagu dilay xaafadda nasteexa ee degmada wadajir saddex iyo labaatankii mey laba kun labayo toban kooxo hubaysan ayaa degmada dherkeenley ee gobolka banaadir waxay ku toogteen allah u naxariistee weriye axmed cadow canshuur oo ka mid ahaa weriyaashii shabakadda warbaahinta shabeelle ee oktoobar siddeed iyo labaatankeedii laba kun labayo toban allah u naxariistee weriye maxamed maxamuud tuuryare ayaa waxaa uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar debley hubaysan ay ku qaadeen oktoobar kow iyo labaatankeedii laba kun labayo toban waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka madiina oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalay sameeyey janawari sideed iyo tobankeedii laba kun saddex iyo toban magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir waxaa kooxaha hubeysan ay ku dileen abwaan cabdixareed cusmaan aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda shabeelle xilli uu kusoo jeeday maalin jimco ah idaacadda oo markaasi howlo shaqo uu ugu soo socday toddobiyo labaatankii sebtembar laba kun lix iyo toban weriye cabdicasiis maxamed cali xaaji oo ka tirsanaa howlwadeenada shabeelle ayaa lagu dilay degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho marka laga soo tago idaacadda shabeelle waxaa dilalkii qorshaysnaa ku baxay qaar badan oo ka tirsan wariyayaashii ka howlgelayay raadiya muqdisho oo ay tiradoodu gaaraysay kow iyo toban weriye sida uu v o a u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala runtii wasaaradda warfaafinta saxafiyiinta ka howlgelaya raadiyaha iyo telefishinka qaranka iyo wakaalada soona dhib weyn oo ay la qabaan saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa soo gaaray ilaa iyo koob iyo toban ka mid a shaqaalaha ka shaqaynayay warbaahinta qaranka ayaa la dilay laga soo bilaabo sanadka labada kun iyo sagaalkii waxaa kamid ahaa uguna horeeyay allah unaxariistay sheekh nuur maxamed abkey oo ahaa tifaftirihii wakaalada soona waxaa kaloo naxdin gaar ah lahaa inay ku jireen laba qofood oo qoys ahaa liibaan cali nuur iyo hindiya xaaji maxamed oo caruurtoodii oo aqoon ah habarana ah labadiba ah ay joogaan sidoo kaleeta allah u naxariistay cabdisataar daahir sabriye oo isaguna ahaa madaxa barnaamijyada oo labadooda maalin qora la isla dilay injineerkii axmed shariif farsamada guud ee raadiyaha iyo telefishinka mas-uulka ka ahaa sagal muxuu ahaa salaad cusmaan oo iyadana ahayd gabar mustaqbal leh oo saxafiyada oo maaragta soo koraysay saddexdii sane ee ugu dambeysay ayaa lagu tilmaamaa inay aada u yaraadeen dilalka ka dhanka ah bahda saxaafadda waxaana sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii la dilay saddex weriye iyadoo sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankiina la dilay shan weriye halka sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobankana lagu dilay muqdisho hal weriye oo u shaqaynayay t v-ga s b s xasan kaafi qoyste v o a muqdisho